masale wasiirka kaa qoyska iyo haweenka xildhibaanaha wasiirka jaariyadaha iyo raajahada xildhibaanada guddiga qabanqaabada dhammaan mardi sharafka waxaan ugu salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu farxad weyna ii tahay in aan idinkala soo qayb galo xafladan aadka loo abaabulay muujinaysa qiirada wadaninimo soomaalinimo iyo sida dadka soomaaliyeed ee degan halkan ay u abaabulan yihiin waxaan rabaa marka hore inaan idinkaga mahad celiyo soo dhawaynta diiradan waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo u mahad celiyo guddigii qabanqaabada iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo fanaaniinta soomaaliyeed ee caawa halkan kusoo bandhigay intaas kadib waxaa la socotiin dhibaatadii soomaaliya ka dhacday oo muddada dheer jirtay oo halkaan idin keentay dad badan oo soomaali ah oo ahaladiina ah in ay weli dhex taagan yihiin waxaa la socotiin dhibaatadaas inaan looga gudbi karin ilaa inaan gacmaha isqabsano dhammaanteen aan ka gudubno qaybsanaanta aan ka aan ka tagno fadhiga aan u istaagno dalkeenna sidii aan nabad ugu soo celin lahayn waxaa si wanaagsan ula socotiin dhibaatadaas inay asaas u tahay dawladdii dhexe ee burburtay oo ku burburtay dagaalla sokeedka waxaan aad iyo aada uga xumahay in dagaalada soomaaliya ka socda ay muddo dheer socdeen dal badan ay ku dhinteen dal badan ay ku dhaawacmeen kuwo badan oo aad ka mid tihiinna ay ka soo carareen dalka maxshaki ku jirin ummaduhu marka ay dhibtoodaan waxay gartaan dhibaatadooda waxay gartaan sida ay uga bixi karaan waxayna qaadaan dariiq wanaagsan waxaan shaki ku jirin jaariyadda degan ingiriiska in ay yihiin dad u diyaarsan in laga sameeyo soomaaliya isbeddel waxaan rabaa inta ay joogeen inay kororsadaan khibrad inay kororsadaan aqoon inay kororsadaan waxyaabo fara badan oo muhiim u ah dowladnimada waxaa la socotiin dadka soomaaliyeed ilaahay wuxuu siiyey subxaanahu wa tacaala waxyaabo aada u fara badan oo ummaduhu aysan ka midaysnan inuu ka mid yahay waxaa ka mid a in ay yihiin dhammaantooda dad ilma adeer ah oo isku faraca in ay yihiin dad muslimiina boqolkiiba boqol in ay yihiin dad ku wada hadla hadlo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay sidaas oo kale dhul aada u wanaagsan khayraad fara badan ilaahay waxuu ku manaystay sidaas oo kale firfircooni iyo karti nicmooyinkaas aan soo sheegnay iyo kuwo kaloo ilaahayna siiyaba ilaahay subxaanahu wa tacala uga mahadcelayna haddaba waxaan isxasuusinaynaa in loo baahan yahay nicmooyinkaas inaan ka faa'iidaysano waxaan isxasuusinaynaa adduunkaan aan joogno waxaa ku nool inta aan soo sheegna dad aan wadaagin haddana nabad ku wada nool meel dheer loo gaari maayo dowladaha dariska nalahaa ka mid inta aan ka midaysannahay shacab ka midaysan darisna lamaa waxaan ogaa inaad wada ogtihiin arrimahaas aan soo sheegnay oo muhiimka ah arrimahaas aan soo sheegnay oo mid yani muujinaya midnimada ummadda soomaaliyeed in lagu gaaro hadafkii lalahaa waxay u baahan tahay iskaashi aada u fara badan waxaa la socodsiin muddadii siddeed iyo tobankii sano wakti walba waxaa la socdisi jira dowlad dowlad walba markay muddo joogtana waa fashilmi jirta waxaad la socotiin haddaan la garab istaagin dowladda oo aad adinku gacan siina inaysan hawsha u taalla qaban karin waxaan rabaa inaan isxasuusino dhammaan dadka soomaaliyeed meelay joogaanba mas-uuliyadaa ka saaran nabad ugu soo celiyo dalka mas-uuliyaddaa naga wada saara inaan u gurmano dadka dhibaataysan ee gaajaysan mas-uuliyaddaa naga saaran inaan dalkeenna dib u dhisano mas-uuliyaddaa naga saaran midnimadeenni iyo sharafkeenni inaan soo cesho dowladdan waxay ku too waxay ku soo toostay wakti fursado badan leh dhibaatooyin fara badan ay jiraan fursadaha badan waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed maanta ay diyaar yihiin inay ka gudbaan dhibaatooyinka dhexyiin waxaa ka mid ah in adduunku maanta u soo jeedo inuu soomaaliya gacan siiyo si ay u gudbaan marxaladda adag waxaa ka mid ah fursadahaas in dowladdan ay ka go-an tahay in marxaladda adag loo gudbiyo dalka dhibaatooyinka kusoo hor yaalla waxaa ka mid ah waktiga dheer dagaal ka socday burburka baahsan ee dalka gaaray waxaa ka mid ah kooxaha argagixisada ah ee aan u laxaynin shacabka soomaaliyeed nasiib darro ka shee ka been sheegaya diinta islaamka kana shidaal qaata dad shisheeye oo maslaxada ummadda soomaaliyeed aan ka shaqaynaynin oo dadka kusoo kortay haddana waxaan hubaa fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala taageerada shacabkeenna uu noo haayo sida soomaaliya meelay joogtaba ay uga go-an tahay in arrintaas laga gudbo iyo sida ay uga go-an tahay dowladda soomaaliyeed in xaaladaas dalka laga gudbiyo inaan ka gudbi doono insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa hortiina inaan ku tacsiyeeyo dadkii ayagoo qarannimadaas difaacaya u dhintay oo ay ka mid ahaayeen wasiiradii xildhibaanadii saraakiishii ciidamadii qalabka siday iyo shacabkii dhammaanba dhammaan waxaan leeyahay dadkaas ilaahay u naxariisto sabri imaan allah naga siiyo annagana kuwii dhiigoodii dowladnimo xalaala ku dhariya allah naga dhigo waxaan rabaa halkaas inaan istaago waxaa garan kartiin kooxaha argagixisada inay ka been sheegayaan diinta islaamka dadka wasiirada ayaa dhintay waxaan u malaynaha inaad intoora ka taqiineen waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cabdullaahi allah u naxariisto oo ahaa nin diinta islaamkana aada u yaqaana kana mid ahaa macallimiinta soomaaliyeed ka mid ahaa waxbarashada maanta ka jirta dalka raggii soo aasaasay madaxna madaxna u soo noqday fbens waxaan hubaa inaad taqiineen professor caddow oo aad lagu yaqiinay ku dheganaashada diinta islaamka iyo ku dhaankeeda iyo sida ay uga go-onaad naftiisa inay wax u qabto waxaan rabaa inaad taqimeen walaashan qabar aydan allah u naxariisto sida ay dadaalka weyn ugu jirtay in dalkan horumar ay gaarsiiso sidaas oo kale waxaan rabaa inaad taqineen سليمان علاء aad ugu firfircoon shaqadiisana aad u yaqaana wakti badanna ku bixiya in hawshiisa oo ka soo dhalaabo sidaas oo kale waxaad la socotiin walaalkan cumar xaasha allah u naxariisto oo runtii ahaa nin oday ah siyaasi ah nabadoon ah soomaali ah wakti badan ku bixiyey dadaal in ummadda soomaaliya dhibaatada ay ka baxdo intaas keliya ma aha waxaa ka mid a xildhibaano injineer caddow uu ka mid ahaa baa taqaaniin waxaa ka mid ahaa saraakiil jenaraal maxamed nuur uu ka mid ahaa iyo cali sadiid waxaa ka mid ahaa laqayo safiirkii soomaaliya lama soo koobi karo dhammaan dadkaas dhiigooda waxay u bixiyaan in soomaaliya dhibaatada ay ku jirto ay ka baxdo dadka dilayna waxay u dileen in fikraddaas ay dhimato soomaaliya aysan dowlad naqanin ay naqato meel argagixisada oo ay ka taliso dadka soomaaliyeed laga kaxiyo adduunkana looga duulo fikraddaasi ma aha fikrad la aqbali karo ummadda soomaaliyeed muddo dheer oo afartan sano ka badan ay dowla tahay muddadii ka horreysayna waxay ahaayeen dad leh nidaam ay ku kala dambeeyaan oo ay isku maamulaan haddii shisheeye u yimaadana wuxuu ku sinaan jiray inuu marti naqdo ummaddiisana ka mid noqdo waxaad la socotiin diinta islaamka soomaaliya waxay soo gaartay intaysan gaarin madiina almunawara waxay ku soo gaartay hijradii koowaad ee saxaabada ridwaanullahi calayhim waxay ku soo gaartay hab wanaagsan oo culimmadii soomaaliyeed ay dacwada u soo gudbiyeen weligeedna dhiig kuma daadan waxaa la socotay dadka soomaaliya weerarkiibaba waa dad diintooda aada u jecel dhaqankooda aada u adag taasna waxaa muujinaya dadka jaaliyaddan waktiga dheer halkan joogtay sida soomaalinimada iyo muslimnimada iyo dhaqanka wanaagsan uga muuqda sidaas darteed ayaan marna la aqbali karin in dadka soomaaliyeed la gaalaysiiyo riddo lagu xukumo la dilo xoolahooda la dhaco la argagixiyo aan marna la aqbali karin wiilkan maanta qur-aanka noo akhriyey ee ingiriiska qur-aanka ku bartay wuxuu tusinaa sida dadka soomaaliyeed ay ugu dhegan yihiin diintooda oo aysan wax loogu tabaysan uma baahna dagaal iyo dhibaata waxay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed maanta in la gargaaro dadka dhibaataysan in gacan la siiyo in la soo celiyo dowladnimadii iyo kala dambayntii cadaaladii maamulkii wanaagsanaa in la soo celiyaa loo baahan yahay loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed in fursad loo siiyo inay nolol wanaagsan ku noolaadaan oo xor ah shaqadana ay ku ganacsan yihiin ay qabsadaan dowladdoodana ay gacan siiyaan cid walba oo hor istaagta dowladnimada ummadda soomaaliyeed shisheeye iyo soomaali mid ay noqdaan cid walba hor istaagta nabadda soomaaliya khasaaray ku dambaynaysaa ummadda soomaaliyeedna biidn illahi tabaaraka wa tacala waoogeysaa inaan idiin sheego xurriyadda iyo dowladnimada haddii laysuma siiyo waa wax qaali ah waxayna u baahan tahay in bii ku baxo sida haddaba dhacaysa waxay u baahan tahay maal inuu ku baxo waxay u baahan tahay dhidid inuu ku baxo waxay u baahan tahay maskax inuu ku baxo shacab kastoo adduunkan ku nool waxau ka taliyaa aayihiisa waxaan la mid nahay shucuubta adduunka ku nool waxaan xaq u leenahay inaan helno nabad iyo nolol wanaagsan waxaan xaq u leenahay inaan soo ceshanno sharaftii nagula yaqiin iyo gobonnimadii aan mar hore haranay waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo gumaysigu mar walba midab uu leeyahay maanta waxuu noo soo gashaday midab diimeed waxuu soo gashaday midab diineed laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa in shacabka soomaaliyeed maanta aad ugu baraarugeen arrintaas waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo culammada soomaaliyeed doorka wanaagsan ay qaateen iyo sida ay u caddeeyeen in kooxahaas dhibaatada wada aysan ka turjumaynin diinta islaamka diinta islaamku sidaa la socotiin waxay u baahan tahay aqoon waxay u baahan tahay ku dhaqan wanaagsan nabiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay akhlaaq wanaagsan wuxuuna ku yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim nabi maxamedow akhlaaq wanaagsan dusheedaa tahay akhlaaq wanaagsan dusheedaa tahay nabiga xadiid wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam innamaa bucistu liyutamima makaarima alakhlaaq wax kale layma soo bixin keliya waxaa lay soo bixiyey akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhamaystiro dilka gacmagoynta madaxgoynta boobka cabsigelinta akhlaaq wanaagsan ma tahay maanta in kooxa cusub ay yimaadaan oo diinta islaamka ay nooga warramaan oo waxaan hore soomaaliya ugu dhicin uga dhicin ay keenaan wax la aqbali kara maaha waxaad la socotiin afkaantaanu kuma koobna soomaaliya waxay walwal iyo dhibaato ku haysaa adduunka oo dhan dadka ugu horeeya oo ku dhibaataysanna waa dadka muslimiinta ah maxaa yeele fasir beena iyo tarjamo beena ayay ka samaynaysaa diinta islaamka waxaad la socotiin diinta islaamka nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam ilaahay magabarka uu ka soo saaray waxau la tacaamulay dadkii ku noolaa waxauna gaadhsiiyey ilaahay risaaladii oo u soo dhiibay oo ah ilaahay keliya inuu jiro isaguna rasuulka ilaahay uu yahay nabi moxamed in la raacana ay waajib tahay nabi moxamed waxaa la kulmaa dhibaatooyin aada u fara badan waxaa ka mid ahayd waxyaabaha la kulmay meel daa'if la yidhaah inuu mar dacwo u tegay si uu u guto dacwada islaamka waxaana lagu gaarsiiyey dhibaato aada u fara badan isagoo murugaysan uu ku soo laabtay magaalada mako dadkii reer mako ee qaraabadiisa ahaa qurayshoo ka dhasha nabiga sida aad ogaaniine waxay ahaayeen dadkii aadka u dhibay waxay u ogolaan waayeen inuu kusoo laabto magaalada wuxuu ku soo qalay nin mushrik ah oo carab ah oo reer maka ah ballanqaadkiisa iyo dulgalkiisa ku soo galay taas waxay muujinaysaa qofka muslimka mararka qaar inuu dulgeli karo qof aan ku diinahayn mushrik ah oo yidhi adigoo kale lagama saaro magaalada waxaa tahay nin dadka xiriiriya deeqsi ah akhyaar ah adoo kale lama bixiyo markaa magaalada ku soo celiyo waxaan u jeedaa dalkan aad joogtiin waxaad ka soo gudubteen dalal badan oo muslimiin ah dad idin lamida waxay ku nool yihiin soddomeeyo afartameeyo sano waxaa laga yaabaa inaysan sharci lahayn halkan waxaa laga yaabaa intiina badanba inaad leedihiin dhalasho ingiriiska waxaa laga yaabaa sharciga ingiriisku inuu idiin saamaxayo in aad wax dooratiin waxaa laga yaabaa sharciga ingiriiska inuu idiin saamaxayo in idin doorto waxaan la baciidsan karin inaad beri madax ka naqan kartiin london sidaas darteed ayaa waxaan u baahan nahay inaan dhaqan wanaagsan la nimaado annagoo ka turjumayna islaamka maadaama nabigii nabigeen lala soo saaray akhlaaq wanaagsan inuu dhammaystiro waa inaan ku dayanno oo akhlaaq wanaagsan aan la nimaado waxa ummadu horumar ku gaari kartana waa akhlaaq waxa ummadu horumar ku gaari karto waa akhlaaq wanaagsan muddadii koobneeda dalkan aan joognay waxaan ogaanay dowladda ingiriisku inay aada idin jeceshay inay aada idin ixtiraamto runtii waxa ay noo sheegeen oo jaaliyadda ay nooga sheegaan waxay noqdeen wax aad iyo aad qalbigeena farxad u geli laakiin haddana maadaama dhibaato fara badan dalka ay ka jirto dhallinyaro fara badan laga yaabo in la marin habaabiyo walwalaato walwalkaas jira waxaa ku fara dhuuban jaaliyadda qur'aanka waxaa ku jirta aayad ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahy wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno dadkii sameeyey si gaar ugu dhicimaysa caamay noqonaysa waxaa laga yaabaa dad yar
Right, right.
laakiin dhaqanka soomaaliga waxaan kusoo qarnay wax weligeed aan horaw lahayn waxaan maqli jiray qofka soomaaliga is maqashay laakiin waxyaabaha dhacay waa wax aad looga naco aad loola yaabo inuu qof isqarxiyo si dad walaalihiis oo muslimiin oo soomaaliya u dilo waa arrin caqli leh dadaalkan ku bixiyo qof inuu fikirkaas ku qanco waa dadaal aada u foor laakiin waxay tusinayaan inaan ka seexanay caruurteenna inaan ka seexanay bulshadeenna aanna warkayni waxaa muuqanaysa inaan diinta war loo haynin waxyaabaha aadka aan uga naxa waxaa ka mid oo meesha aan ka maqlay dadka hawshaas garwadeenka ka ah waa dad bilo ka hor soo islaamay oo ka tirsan dowlado kale ka yimid islaamkii annagana soo gaaray kun iyo afar boqol sano ka horna soo gaaray dad aan diin aqaanin oo dhaqan diimeed aan lahayn oo afar bilood iyo shan bilood islaam miyaa intay wax noo sheegaan aan ka qaadanayna waxaana dhex fadhiya culummadii waxaana dhex fadhiya waxgaradkii waxaana dhex fadhiya dad abka ab lagu soo koriyay islaamnimo waxaan u baahanaa marka inaan dhaqankaas aadka u foosha xun ee ummadda soomaaliyeed aan weli hore uga dhicin inaan la dagaalamo haddaan qabsanno dhibaatadu waa na wada gaaraysa haddaan ka aamusno dhibaatadu waa na wada gaaraysa haddaan xishoonno dhibaatadu waa na wada gaaraysa xaqana lagama xishoodo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay in allaha laa yastaxyi min alxaq ilahay xaqa kama xishoodo qof kale qof muslima inaan dilaan janno ku galaa in laga xishoodnaa سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا قف مسلما هاكله هذه مؤمن متي مسلم شغل هذا معه قف هذوك إلى مسلم عن عايد واحدا بقى ودي سامجنا وحهدي يا الله oo la samaynayo waxaa umaleynaa inaad aragteen cajalado duuban dad la gowracayo oo shahaadanayo diinta islaamka kuma jirto dad la gowracayo diinta islaamka kuma jirto diinta islaamka waa diin dowladeed waa diin ummadeed waa diin naxariisa waa diin u baahan macrifo iyo aqoon سبحانه وتعالى وقتل وعمله يا مدن حريصة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رؤوف رحيم رؤوف رحيم علمه حق عن مقعدة أسوأ مقعدة سبحانه وتعالى نبي وحال وقتل مامي إنه آل حريص قدنيا مقعدة أسوأ مركة استحم dad la gowraco dadka oo la argaabixiyo naxariis ma jirtaa taas waxay caddaynaysaa mashruuca waa mashruuc kale gadaalna waa laga ogaa doona mashruuc diimeed maaha waxaa ilaahay mahaddiisa dadku hadday muddo isqaryaa inaysan isqari karin waxaa la yidhaha socodaadan lahayn maxay ahayd kolba waxaan umalaynaa meel dheer kuma geeyo sidaas waxaan diin ahayn in laga maqo ummadda soomaaliyeed waxa ay ku badbaadi karto waa dowladnimo maanta waxaa og tihiin dowladdan hadda jirta waxay waafaqday ku dhawanka shareecada islaamka ragga dadka dilaaya dhibaatada samaynaaya waa ka xumaa in ay dhaqaybo ka mid oo soo wada shaqeyn ayagu kaligoo diinta yaqaan walaalahooda meel kale ay joogaan adduunka fursadda ay ku haystaan hore uun soo maray halkan waxaa ku leedihiin masaajid salaadii inaad dukatiin waa wada xijaabantiin oo qadar wanaagsanaa wadatiin wax dhibaato ah oo dalkan aad ku qabtiin miyaa jira diin ahaan islaamka waxay qabaan way isku waafaqsan yihiin dadka muslimiinta hadday caqiidadooda xurnimo u helaan oo cibaadadooda ay gudo karaan oo dacwadooda ay gudo karaan waxa ugu fiicanaysa waxa ugu fiicanaysa annagoo dhibaataysan oo dhibaato ku dhex jirna in xaggeenna dhibaata ka timaado oo adduunka gacanna sii lahay nagala shakiyo annaga nagu soo laabanaysa qofka samaynaaya arrimahaas wuxuu dhibaataynaa shacabka soomaali meela joogaan waxaad la socotiin dad badan oo yurub iyo maraykan jooga in dalka gudihiisa lagu celiyey tababar loo sameeyey oo dhibaatada ay qayb ka yihiin welwel badan inuu jiro dadkaasu inay dib ugu soo laabtaan dalalkan oo dhibaato ay sameeyaan taas waxay dhalinaya qof soomaaliya inuu safi waayo dadka ugu wanaagsan oo dhaqdhaqaaqi kara waxay noqdeen dadka baasaboorada qaata laakiin haddaan xal la helin waxaa ku soo socda dhibaato dhibaatadaas waxay u baahan tahay inaan ka hortago oo cidda dhibaatada wadda haddeer laga hortago mararka qaar annaga waa kala xishoonnaa waxba isuma sheegno daadku markau nagu yimaadana waa wada qaylina waxaa la rabaa inaan la xishoono maxaa yeele dhibaata dalkiina idinka keenta haddii dhibaatada laydin soo rado maxaa samaynaysin dalkina nabad maaha ya dadka dhibaatada wada ama dhibka qayb ka noqon kara waa garan karta waxaa idinla jooga culamo aan ku kalsoonahay inay diinta islaamka si fiican ugu yaqaaniin diyaarna u yihiin waajibkooda inay gutaan dadka khaldan waxaa ka khaldan fahamka diinta waxaan laga maarmaynin in juhdi culammadu ay ka bixiso marka haddii uu jiro walaalkaa oo aad shaki ka qabto wiilkaagaa oo shaki ka qabto odayaasha aan ku daraa marka culimada gaarsiiya halala gol maxaa kaa habisnadiina oo mas-uuliyaddaas qofka guriga joogu qaado mas-uuliyaddaas daris baa qaato mas-uuliyaddaas qof walba oo khatar dareemaha qaato intaas markii aan ka gudbo jaaliyadda dibadda waxaan ku tuumaynaa dhaqaalo fara badan naqanayna waa ognahay laakiin waxaan isleenahay maxaa dhihi jiray cirbada aada mushay masaara dalka adaysanaa jooga guryahooda ka dhaxa jidadki waa burbursan yihin isbitalladu waa burbursan yihin iskuulladu waa burbursan yihin dhammaantood waxaas waxay annaga inooga baahan yihin inaan wax ka qaban waxaa la bilaabaa dowladdu waxay bilaabday isbitaalada qaar inoo dayacta sida isbitaal martinya oo kale kulle inaad telefishinada kaaragta waa laga yaabaa golihii shacabka gurigiisii shaqaa ka socota eraboorka iyo dekeda waxaa badna inaa lagu daray hawsha loo baahan yahay aada u tiro badan international communitygana waxaa isleen anta idin soo diyaaraya inaad ugu kuma jirto soomaaliduna waa dad degdegsano waxaa nagala rabaa wax walba inaan waqti kaaba ku qabano waxaa lahayn wiilku cabadan hadasho hana daasho isma qabtaan warkaas ma la fahmo arrin kale oo u malaynaa inaa aada u xiiseynaysiina waa jirtaa dadka dhallinyarada oo dhibaatada qaybta ka ah waxaa ka mida kuwa la qabtay waxaa ka mida kuwa nolol mooday waxaa ka mida kuwa cabsi ku haysa waxaa ka mida kuwa fikir aan ugu qanacsan oo dhibaatada ku qanacsan waxaan rabnaa marka kuwa shaqo ka dhigtay iyo kuwa baqdinta u geysay iyo kuwa la khalday intaas waxaan isleenahay xal gaaray u baahan yahay xalka gaara u baahan yahay wuxuu yahay in si gaara loo saaro oo dhinac meel gaara la dejiyo oo laga soo saaro dadkan noloshoodiina la diyaariyo waxay u baahanayaan waxay u baahanayaan deegaan waxay u baahanayaan nolol dhallinyarada waxaan u malaynaa war badan inaadan ka helay baryahan aada iska guursadaan waxaa laga yaabaa kulli inay xasis leeyihiin waxay u baahanayaan diin haddii aan ku guulaysano kuwa la khalday iyo kuwa cabsida kula jira iyo faydaha kaloo soo raaci kara inaan ka soo saarno laba faa'idaa noo soo noqonaysa wiilkan dhallinyarada marka hore dhibaataduu qayb ka yaha oo xoog laha isaguna ma dhib la-aanayo waxaa dhici karta inay wax ku dhacaan marka labadaas arrinku waa badbaadinayna asagana waa badbaadinaynaa dhibkiisina dadkaan ka badbaadinayna halkaas waxaan isleeyahay waxaa ku jira mashaariicda aan hayno kan ugu muhiimsan waxaan isleeyahay markaas ayagoo wada muhiim ah isbitaalku waa muhiim jidku waa muhiim wax walba waa muhiim laakiin qof isaguna wax dilaaya isagana la dilaya inaa badbaadiso waxaan isleeyahay waa wax aada iyo aada u weyn mashruucaas waxaan aaminsanahay la bilaabi karo dhaqaalaha lagu bilaabi karo waxaan rabnaa inaad qayb ka qaadatiin oo adunka aad bilawdin reer ilkisa darti jaaliyada dibadda dhammaan inay lacaga isku qoraan toban baawin boqol qofka waxa uu kari kara inay wax isku qoraan bal mashruucaas muddo shan bilooda inaan wadno annagoo soomaaliya haddii haddii ay soo baxdo mashruuc guulaysta inuu yahay kaan aan heli karayna markaas waxaana ku kalsoonahay xogta aniga aan ahay dad badan oo diyaar ah inay ka faa'idaystaan fursadahaas inay jiraan waxaa loo baahanaya marka waxay yihiin deegaankoodii iyo noloshoodii waxaa kaloo loo baahanaa culummo diinta islaamka aad u taqaano si saxa wax ugu sheegto yacni waxa lagu shugay oo qaladkaa ka saar waxaan isleeyahay waana dariiqa ugu wanaagsan oo arrintaan aan kula dagaalami karno dowladdu ma aaminsana keliya arrintan in lagu xalli karo dagaal waxay aaminsan tahay waxyigelin in loo baahan yahay waxay ubaa waay waxay aaminsan tahay in culummadu doorka ugu weyn ay tahay inay qaataan waxay aaminsan tahay odayaal dhaqameedyadu inay door fiican qaataan waxay aaminsan yihiin haweenka iyo dhalinyaro door fiican inay qaataan oo dhammaan aan isu xil saarno qof walba meeshaas ku jiraan aan kasoo saarno waxaan rabaa inaan u gudbo dawladda waa loo bila tirinaha waxaan leeyahay maxay qabata waxaan rabaa bal xoogaa inaan idiin sheego sida caadadu ahaad sanadadii lasoo dhaafay in dawlad labasee la yidhaha ardaha xamras la taga ayadoon daqaala jirin ayadoo wax loo diyaariyay aysan jirin dalka imkaaniyaad aad u fara badan uu leeyahay laakiin lama gaari wakti laga faa'iidaysan karo waxau u baahan yahay marka hore in la xasiliyo markaas kadib waa laga faaidaysan karaa imkaaniyaadkiisa dadka soomaalida waa dad deeqsi ah laakiin abaaraha faraha badan u dhacay daxan faraha badan oo dhacay dagaalada waqti gaar jiray waxay dhaawaceen ilahii dhaqaalaha taasna waxay dib ugu laabanaysaa dowladda dowladdan waxay xoogga saartay in aad looga shaqeeyo mu-asasaadka dowladda in la dhiso ha naqdaan amnigii garsoorkii dib u dhiskii maamulkii dabcan inta aan soo sheegnay isku hawl lagama qaban karo laakiin meelaha ugu roona wax laga qabto waa ciidanka in la diyaariyo marka ugu horeeya ciidan nabadda suga waa shay lagama maarmaan waxaa wax weyn oo la qabtay xiriirka arrimaha dibadda in la hagaajiyo oo aan aad og tihiin inuu muhiim u yahay soomaaliya waxay ahayd dowlad xiriir fiican lale adduunka inkastoo mararka qaar aan dhahno saaxiibo gaara ma lahayn laakiin haddana xiriir fiicanaa jiro adduunka lala wadaagi jiray dadaal badan waxaa lagu bixiyey arrimaha dibadda in wax laga hagaajiyo meel fiican ayna soo gaarto waxaa loo baahan yahay hadda in la qabto waxaa loo baahan yahay in la qabto nabadda in la soo celiyo dalkii dib u dhis in laga sameeyo oo iskuulladii iyo jiradkii iyo maxaanku idhaha isbitaaladii iyo hay-adihii kale oo muhiimka ahaa laga shaqeeyo mushkiladan waxaan aaminsannahay inay dabada ku hayso maamul xumo hore u dhaco in laga shaqeeyo maamul wanaagsan in lahay waxaa loo baahan yahay dadka dhibaataysan gargaar in la gaarsiiyo waxaad la socotiin maadaama dadka soomaaliyeed adduunka o dhan ay firirsan yihiin laga yaabo in dhaqamo kale soo laabtaa in loo baahan yaha waajigelin fara badan in la sameyo maxaa yeele ummad walba waxay leedahay dhaqan gaar ah iyada ummadda aan dhaqankeeda ilaalina waa baabada dhaqanka wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed ay leedahay waxaa u baahana in la ilaaliyo maanta waa sax dhibaataa jirta markii lagu yidhaahdo soomaaliya ta waxaa laga yaabaa inaad isku naxdo laakiin waxaa imaan doonta maalin aad faraxid inay timaado marka soomaaliya hawsha noo taalla aaday u fara badan tahay waxaan nagala rabaa annagoona isku tashan waxaan isleeyahay hawsheenu waxay u fadhida waxaan ugu weyn isku halleyn annaga waxaan is leenahay jaariyadda dibaddu may lacagta keenaan adinkana waxaa laga yaabaa inaa isleedahin dowladdu may waxqabato marka laba qolo oo midna arkaba qoladii kale ay sugaysaan ee maanta haddaan isu nimid waxaa la rabaa arrintaas inay meesha ka baxdo in la wada shaqeeyo shariifta mararka qaar soomaalidu waa dad raganimo jecel oo haddii dagaal loo sheego lacaga bixiya laakiin nabad haddii loo sheego mabaxsha meeshaas marka aniga isaga waa isku khilaafsana waxaan aaminsanahay nabad wax lagu bixiya inay aada u fiicanta aada u qiimo badanta dalkeena inaan dib u dhisno dadka dhibaataysan gargaarno inay aada iyo aada muhiimta shariifka meeloo iga taabanaa oo waxaan xasuusanaa waagii maxkamadaha iyo waagii isdahaysiga sidaa lacagaa usoo diri jirteen marka annaga wax qabsano ayaan heli karnaa kal laakiin inta annaga aan fadhino cid wax noo qabaysan jirto dowladda ingiriiska dowladnimadeeda ayaa ka shaqeeya ingiriiska ka shaqeeya soomaaliya si qolo kale oga shaqeysa yaa nooga shaqeynaa ama dowladnimadu miyaa ka shaqeynaa baa waa inaan ka shaqeyno dowladnimadeena marxaladaanoo kale waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad laysu abaabulo dadaal aad u in la sameeyo gurmad aan kala go' lahayn la sameeyo si looga gudbo marxalada dhibaatada haddii ay dhaaraato sii socoto waxyaabo badan oo la fili lahay maanka marka waxaan rabnaa albaabkaas fawdada ee furan maanta baa daacaddaa ka soo gashay inaan iska dalku haddii uu helo dowla meel walba adeegiisa gaarsiisa dhibaatada waa yaabaya waxaan u malaynaa waagi hore dowladnimadu waa nagu cusbeed qabiilka iyo danaha khaaska aad noogu badnaay maadaama hadda la dhibtooday kulligeenna waxaan u malaynaa inaan jecel nahay dowlad wanaagsan maamul wanaagsan iyo ismaqal iyo kala dambeyn dadkuna waxa soo mara waa inay wax ka faa'iidaan dhibaatadiina soo martay waa inaa wax ka faa'iidaysa qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul siiruu fi lard annabi maxamedo waxaa ku jiraa dadka dhulka ku socda oo soo arka xaaladdu sida ay tahy adduunku sida u yahay marka hadda soomaali meel meelaysan joogin ma jirto waa inaan khibrad soo celino waa inaan waxqabad soo celino waa inaan xubnimo soo celino waa inaan dhibaatadii hore ka gudbo waxaan rabaa inaan aada iyo aada ugu mahadceliyo dowladdan adinka idin martigelisay ingiriiska sharciga idin siisay idiin ogolaatay inaad nolol wanaagsan ku noolaatiin caruurtiina waxbarasho u gaartiin waxaan rabaa aada iyo aada ugu mahadceliyo waxaan rabaa inaan kula dardaarmo marti waxaa la yidhi marti waa tii hebel maa la dhihi jiray inaan dhaqankoodan ay ilaalino wixii ay dhibsanayaan aan ka leexano dhaqan wanaagsanna aan la mid ah fursad weyne ii taacawa inaan idinla joogo waxaan idinka codsanaa inaad is-abaabushiin dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina aada ku qabatiin dhibaatada jirta sidii looga bixi lahaana laga wada qayb qaato wasiirka jaariyaddana waa idinla sii joogi doonaa waxaan rabnaa aada iyo aada in laysu abaabulo dowladda ingiriiska waxyaabaha mabda ahaan ay waafaqeen waxaa ka mid ah safaaradeeni soomaaliya in la furo
markaan khudbaddii madaxweynaha oo halkeeda kasii socoto aan idinku wareejino sheegaay dowladda safaarado badan ay berayso ay idin soo gaareen laakiin hadda waxaa muuqata in safaarada soo furaa
sidaan hore idinku sheegnayba waxaa si toos aad nooga daawanaysaan t v-ga universal saacadda londonna waa tobankii iyo konton iyo laba daqiiqo adinka idinma jeeda soomaalidana u jeedaa si gaara oo madax dulisa aan dhaqanina loo baahan yahay waana inaan wax ka bedelnaa dhaqankeennii nicmooyinka ilaahayna sii oo aan soo sheegnay oo faraha badan dhammaanteenna waxaan nahay dad walaala ah oo wax badan ay mideeyaan inaan ka shaqayno danaha guud dowladnimada iyo midnimada iyo sharafka ummadda soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaa ummadda in dhibaatada ilaah ka saaro midnimadeeda iyo sharafkeedana ilaahay noo soo celiyo ummad ismaqasho oo kala dambaysa oo horumar samaysana ilaahay ka dhigo dhibaatadii ku dhacdayna ka kabsata qaxa iyo colaada iyo mashaakilkana isna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga qaado intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto aana allaha noo caafiyo dowladnimo iyo midnimo iyo sharaf wanaagsantihiin asalaamu calaykum